Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubaland oo kaashanaysa Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha ayaa deeq raashin ah gaarsiisay dadka danyarta ah ee ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo ka mid ah dadkii ay saameysay fatahaadihii ka dhacay dalka iyo abaaraha ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobolada dalka. Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubaland, Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha, Maamulka Degmada Kismaayo iyo mas'uuliyiin kale ayaa goobjoog ahaa qaybinta gargaarka. Ugu horreyn, Gudoomiye Ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Maamulka Degmada Kismaayo, Najiib Bare Salaad, ayaa Wasaaradda Gargaarka Jubaland uga mahadceliyey deeqda la gaarsiiyey dadka danyarta ah ee ku sugan deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo.
maantay waxaan taagannahay deegaanka istanbul ee hoostega degmada kismaayo ayadoo aan maantay afursiinayno dad ka badan oo qoys waxaan kaga mahadcelinaynaa in raashiin dhammaystiran ee sanad kasta ay noo keenaan ayadoo ay ugu talagaleen in dadka masaakiinta ah ee tabaalaysan ee ku nool degmada kismaayo hareeraheeda ay ugu talagaleen inay ku soonsiiyaan waana kaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa cidda alaali ciddii barnaamijkan ka soo shaqaysay ugu horreysay wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Ugu dambeyn, Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Jubaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, ayaa ka hadlay deeqda ay gaarsiiyeen deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo.
deegaanka istanbul ee ay ka socoto qaybin raashin raashinkaas oo een, isugu jira bur iyo bariis saliid ee, sonkor caano iyo baasto Een, waxaa loogu talagalay dadkan baahan ee eriyadan ku nool ee ka kooban idbska iyo host community-ga way isugu jiraan laga soo bilaabo buligaduud yuuntooy ilaa gooweyn inta u dhaxaysa eriyadaasaa loogu talagalay raashimadan Een, meeshan ay ka socotaa yuuntooy baa laga qaybinayaa saasoo kale buligaduudna waa laga qaybinayaa dadka marka eryadaa degan oo labada qabiil isugu jira raashinkan waxa way maanta ka faa'iidaysanaya tirada waa sidaa la sheegay laba kun iyo afar boqol een, oo qoys baa ka faa'iidaysanhaya Een, waa runtii waxaa weeye tiro yar een, dadka eryadan degan ee faraha badan ee kumanaankaan aan wax badan ka terin laakiin wixii markaa walba la hayo unbaa lagu xisaabtamayaa oo dadka la gaadhsiinayaa Een, waxaan sidaas oo kale een, dadka ilaahay wax siiyey ee muxsiniinta ah Een, aan ka codsanaynaa in xilli rabadlaan baa lagu jiraa baahi badanna way jirtaa dadkan in lala soo gaadho gargaar